isku duwaha wasaaradda caafimaadka degmada wasiil ee gobolka mudug ee galmudug maxamed macalin maxamuud ayaa sheegay inay wax badan ka qaban doonaan baahiyaha caafimaad ee ka jira degmada wasiil iyo deegaanada hoos yimaada islamarkaana ay bilaabatay hirgelinta isbedelka degmada wasiil ee koonfurta gobolka mudug bulshada wasiil ayuu ugu baaqay in ay u midoobaan sidii ay u horumarin lahaayeen deegaankooda wasaaradda caafimaadka galmudugna ay ku garab siinayso anigoo waa ku hadlayaa wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug ee dhowaan loo soo magacaabo degmada wasiil runtii waxaan rabaa inaan baahiyaha reer wasiileed ay caafimaad xagga ka dareemayaan inaan insha allah wixii awooddan ah aan ka qabanno haddii alla idmo sida hore loo sheega wasiirku wuxuu ballan qaaday inuu nagala shaqayn doono istaalkii noo qabyada ahaada annaha reer wasiileed inta tabarteena ah ama inta awooddeena waxaan rabnaa inaan waxa weye gacan aan ka geysanno haddii alla idmo siday wasaaradda tahay iyo hadday tahay hay-adaha maaragtay ku shaqada hawshaasba inaan baaq gaarsiinno sidii istaalkii wasiileed maantay baahida rewsiyaed u qabaan inay uga bixi lahaayeen runtii waxaan rabnaa inaan codsigaas meel kasta gaarsiin haddii alla idmo waaan rajaynayaa inay noo qabsoomi doonto reer wasiileedna dhinaca ay ka dareemayaan culayskaas ka bixi doono haddii allah awoodda la ogolaado reer wasiile waxaan leenaha waa in maqan nahay shacabkeenu isdejiya insha allaahu haddana si kumeelgaara msaan kumeelgaara jira laakiin waxaan rajaynaynaa istaal weynoo deegaanku ku hanqaltiri doono oo baahiyaha uga bixi doono jira inaan loo hirgeli doono haddii alla idmo waxaan leenahay shacabka reer wasiileed iyo maamulkooda iyo bulshadooda iyo ganacsatadooda iyo jaaliyadooda dhammaan ayagoo isku duuban waxaan leenahay horumarka deegaanka aan ka wada shaqayno hadday istaal tahay hadday waxbarasho tahay hadday fayadhowr tahay hadday maaragtay ee tahay horumar kale hadday dhanka biyaha tahay dhinac kasta waxaan leenahay annagoo isku duuban aan ka qayb qaadan haddii aan lidmo waan rajaynayaa inaan waxa weeye horumarka aan maanta inta laga sheegay dhammaantood noo hagaagi doonto haddii aan lidmo aadaan u mahadsan